wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ku sugnaan doona magaalada garowe maalmaha soo socda ayaa kulan la qaadan doona madaxda puntland gaar ahaan iyagoo ka wada hadlaya arrimaha ka dhexeeya iyo sidoo kale hiigsiga sanada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in arrimaha soomaaliya iyo puntland ay ka wada hadli doonaan aad ayaan usoo dhaweynaynaa wafdiga soomaaliya waxay maraysaa marxalad aada u adag oo u baahan wadatashi in laga suubiyo soomaaliyana marxaladda ay marayso laga gudbiyo meesha ay istaheshana la gaarsiiyo si qarannimadii iyo midnimadii iyo wadajirka ummadda soomaaliyed mar walbana loo horumariyo loo adkeeyo wafdigu muddo dhow casha ayuu nala joogi doonaa wax badan oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda puntland ayaanu ka wada hadli doonaa cumar waxaan umalanaya markii uhoreysay isaga oo ra-iisul wasaaraha uu yimaado garowe hadda kahor puntland waa yimi isagoo ra-isul wasaaraha lakin gaalkacayo iyo tegey marka waxaan leenahay aba ra-isul inta u horeysay kasoo dhawow caasimadda puntland wafdigana waa soo dhaweyneynaa wakti badan ayaan soo heli doona insha allahu aan kaga hadli doono arrimo tiro badan oo soomaaliya iyo marxaladda ee maraysa khuseeya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo dhankiisa la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kulan wadatashi ay isaga iyo wafdigiisa la qaadan doonaan madaxda puntland oo bogaaminayaa yani runtii sida loogu dadaala xasiloonida iyo iyo maaragtay ammaankii nabadgelyada ka jirta dalkan runtii waxaan u imaanay halka kan inaan wadatashi iyo isagana soo sheegay wuxunu waxaan rabnaa haddii in wadanka kada ogtiin labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa loo socdaa hiigsi in dalka kan dhamaystira dastuurkiisa in dalka kan uu noqdo dal xalah xeer iyo sharci xalah leh uu noqdo sidii uu kusoo noqon lahaa beesha caalamka hooga noqon lahaa mar kale in noqdo dal aada iyo aada horumaray marka waxaan yeelan doonaa wada tashiyo badan haddii la yidhaahdo waxaan rajeynayaa insha allah waxyaaba badan inaan ku gurfayno intaan joogno halka runtii sharaf baynu u tahay inaan soo gaarno magaalada garow orun suu sheegay amarkii ugu horeysa mar wasaar aan imaada halka waanu ku faraxsanahay oo waana rajeynaya haddii la intaan joogo inaan saarano dowladda puntland iyo iyo dadka shacabka halka insha allah asar ugu noqono anagoo war ka buuxina maaragtay yani waxyaaba badan talooyin ayaan meeshaan ka qaadan insha allah
socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya xilli dadka ku dhaqan puntland ay aad u hadalhayaan ra-iisul wasaarayaashii soo maray dowladda federaalka iyo heshiisyadii ay horay ula galeen dhanka puntland oo qaarna ay noqdeen kuwa muran ka taagan yahay qaarna ay noqdeen kuwa miridhal noqon waayey nuux muuse birjaab v o a garowe